أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم waa talaado shanta bisha dulxija kun afar boqol afartan shan taariikhda hijiriyada dhagaystayaal kusoo dhawaada warka duhurnimo ku dhowaad toban askari oo kufaarta kenya ah ayaa lagu dilay weerar ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen gobolka laamu dagaallo culus oo u dhexeeya ciidanka dowladda xabashida itoobiya iyo kuwa maxaarada ayaa ka socda waqooyiga dalkaasi shil gaari oo sababay khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed ayaa ka dhacay gudaha dalka kenya wilaayada galgaduud ayaa goob fagaareha kusoo bandhigtay qaniimadii mujaahidiintu ay kusoo furteen weerarkii taariikhda galay ee degmada celleer kooxda riddada soomaaliya ayaa sheegtay in meydadka ay ka soo saarayso qabuuraha iskuul buliisiya ee magaalada muqdisho xilli saraakiisha murtadiinta ay sii kordhiyeen dhulboobka ay ka wadaan magaalada muqdisho maktabka dacwada wilaayada hiiraan ayaa dowlad diinia usoo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaanka dhiriyow ee wilaayadaasi mashquul ballaaran oo ku aadan kala iibsiga xoolaha nool ayaa laga dareemayaa suuqa degmada hagar ee wilaayada jubbada hoose maamulka islaamiga degmada salagleh ee wilaayada jubbada dhexe ayaa dowladdiina usoo gebagabeeyey kawaanleyda ku dhaqan degmadaasi waxaad dhegaysateen qodobadii warkeena duurnimo haatana u diyaargarooba iyagii oo faahfaahsan ku dhowaad toban askari oo kufaarta kenya ah ayaa lagu dilay weerar ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen gobolka laamu ciidamada mujaahidiintu waxay qarax la beegsadeen kolonyo siliibiyiinta kenya ah oo ka baxay magaalada kiyunga iyagoona kusii jeeday xerada militariga ee sankuuri bakhtiga waa toddoba askari oo kufaarta kenya dhaawacana intaas waa uu ka badan yahay sida ay xaqiijiyeen saraakiisha ciidamada mujaahidiinta waxaa sidoo kale weerarka lagu gubay gaari biijiya dhanka xadbeenaadkana ciidamada mujaahidiintu waxay kamin u dhigeen gaari ay la socdeen maleeshiyaad murtadiin ah oo daacad waa dowladda siliibiyadda kenya kamiinka ayaa ka dhacay inta u dhexaysa deegaanada kamboni iyo odow ee dhaca xadbeenaadka u dhexeeya soomaaliya iyo kenya dhimashada waa hal askari oo murtadiina waxaa sidoo kale ku dhaawacmay laba askari oo isla murtadiinta ka darsan dhanka gadana ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay qarax la beegsadeen hoyga uu degmada beled xawo ka degan yahay gudoomiye ku-xigeenka murtadiinta ugu magacaaban degmadaasi waxaana saraakiisha mujaahidiintu ay sheegeen in halkaas ay ku dhaawacmeen tiro ka mid ah ilaalada murtadka la weeraray dagaallo culus oo u dhexeeya ciidanka dowladda xabashida itoobiya kuwa maxaarada ayaa ka socda waqooyiga dalkaasi abuu xasaan ayaa warbixinta warkan inoo haya dagaalo culus oo u dhexeeya ciidamada dowladda xabashida itoobiya iyo maleeshiyaadka jabhadda mucaaradka ee faano ayaa dib kaga qarxay deegaano dhaca waqooyiga dalka itoobiya dagaal saacado badan qaatay oo shalay ka dhacay ismaamulka amxaarada ayaa sababay khasaare lixaad leh oo soo gaaray dhinacyada dagaalamay ilawareedye ayaa sheegaya in dagaalada ugu khasaaraha badan ay ka dhaceen mid ka mida deegaanada ismaamulka amxaarada jabhadda amxaarada faano ayaa laga soo xigtay in dagaalada ay ku dishay labaatan askari oo ay ka mid yihiin saraakiil ka tirsan ciidanka militariga ah ee nidaamka abiy axmed warbaahinta mucaaradka taageerta ayaa soo warisay in dhinacyada ay si aada ugu loolamayaan deegaano dhowr ah oo dhaca waqooyiga dalka itoobiya dagaaladan ayaa ku soo aadaya xilli dowladda federaalka xabashadu ay waddo urursi ciidan oo ay ku doonayso inay ku wiiqdo awoodda mucaaradka mahadsanid abuu xasaan shil gaari oo sababay khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed ayaa ka dhacay gudaha dalka kenya yaasir maxamed ayaa warbixinta warkan inoo hayaa waxaa la xaqiijiyey dhimashada toban qof halka laba kalena ay ku dhaawacmeen kadib shil gaari oo ka dhacay magaalada maymaahiyo oo ka tirsan ismaamulka nakuura ee dalka kenya shilka ayaa u dhexeeyay gaari xamuul ah iyo gaadiidka dadweynaha ee loo yaqaano mataatuuda oo ay leedahay mid ka mid ah shirkadaha ka howlgala gudaha dalka kenya wararka ayaa intaasi ku daraya in gaariga xamuulka ah uu kontaroolku ka lumay islamarkaana gadaal ka jiiray gaadiidka dadweynaha ee mataatuuda gaariga xamuulka ah oo siday agabka dhismaha ayaa la sheegay in uu ka yimid magaalada nairobi wuxuuna kusii jeeday magaalada maymaahiyo xukuumadda nairobi ayaa sheegtay in sagaal qof ay isla goobta ku dhinteen halka ruuxa tobanaadna uu geeriyooday xilli isbitaalka loo sii waday wararhku waxay intaasi ku darayaan in afar gaari oo kale oo waddada yaallay ay shilkaasi waxyeello ka soo gaartay waddanka kenya ayaa ka mid ah meelaha ugu badan ee ay badana ka dhacaan shilalka gawaarida kuwaasi oo ay ka dhashaan khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed aad buu u mahadsan yahay yaasir wilaayada galgaduud ayaa goob fagaareha kusoo bandhigtay qanimadii mujaahidiintu ay kusoo furteen weerarkii taariikhda galay ee degmada ceeldheer sida faahfaahinta warkan uu inoogu hayo walaalkeen marwaan maxamed iyadoo dhowaan cadowga allah si baan loogu jebiyey weerar casmin ah oo ka dhacay magaalada ceeldheer ee wilaayada galgaduud islamarkaana xerooyinkii cadowga ee halkaasi ku yiilay ay mujaahidiinta ka soo qanimaysteen qalabyo kala duwan iyo saaladii ciidan ee tiilay xerooyinkaasi waxay wilaayada islaamiga ah ee galgaduud goob fagaaraha ku soo bandhigtay khaniimadii laga soo furtay weerarkaasi barakaysnaa ee lagu laayay maleeshiyaadka murtadiinta ee ku sugnaa degmada ceeldheera goobta fagaaraha ee lagu soo bandhigayay khaniimada kala duwan waxaa soo xaadiray salaadiin nabadoonno iyo waxgarada iyo sidoo kale qeybaha kala duwan ee bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan wilaayada galgaduuda ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay suldaanka beesha wacaysle suldaan daa'uud xasan aadan isagoona maleeshiyaadka lagu soo qaldayo furimaha dagaalka ugu baaqay inay isaga baxaan safka gaalada maanta hadda waa loo jeedaa maanta waa loo jeedaa waxa meeshaan yaalla waxaa yaalla gawaaridii hadda dadka heer ceeldheer hadda ay aqoonsan doonaan oo nimankaasu ay wateen oo dowlad isku sheegaahu ay wateen hadda meeshaanay taallaa waxaa yaalla hubkoodii waxaa jooga hadda meeshaan raggii dhallinyarada ee soomaaliyeed ee hadda meeshaan ku xirxiran ilxumadanoo kaleeto taalla meeshaan haddaanna waxaa la sheegu hayaa inay haddana haddana dad kale ay keenayaan dhallinyaro kale soo marin habaaminayaan xamar ka soo dirayaan waan guulaysannay waa layna shabaab ay leeyihin guud ahaan waxaan u sheegaynaa shareeco ilaahay cid la dagaalami karto ma jirto marar badanna waad aragteen wax badanna waad aragteen dhallinyaradu way ogta dhallinyarada cusub waxaan leenahay marka yaa lagu qaldinaan leenahay sidoo kale waxaa goobta ka hadlay nabadoon xaajiroog oo ka mid ah nuqbada beesha wacaysle waa kuwan qashinka mahan la soo dhoobay oo calaamaada hantidii maraykan soo siiyo yuhuudu soo siisa qoryihii waa kan hubki gaariyaashu waa kuwa cagafyadii inay difaaca ku qotaan loogu talagalay waa kuwa murtadkan ilaa yurub soo dhoofayey oo reer wacayslo baabuurkiisii inta yeeloo raacada maha calilaahay ku cadaabi rabay ceeldheer waa ka baabuurkiisii war xasan shiikho ummadda soomaaliyeed hadlayn inaan ku leehay dalkaaga iyo dadkaagiyaad cuntay waxaad hadda ciidanku soo diraysa waa ceeldheeriyo maad ka soo jeedo meel kaleo tegi karta male meel lagaa rabana male mara doofaaroo dhan waa tan muu jeeddaa adinkoo soomaaliya see laydinkaegadaa kuwaan ilaahay rasuulkiisna laydinkugu diidayaa waa calankii faransiiskaa layidhi waa kan faransiis xaa noogu galay war wax noogu jira maa jira annagu soomaaliyaan nahay xasan shiikhaa u shabaysan xasan shiikhaa u shabaysan intaasi kadib idaacadda islaamiga ah ee andalus ayaa mikrofoonka la dhex qaaday bulshadii soo xaadirtay goobta lagu soo bandhigayay khaniimadii magaalada ceeldheer waxaan joognaa maanta qalimadii ceeldheer meel lagu soo bandhigay qalimadii ayu nuuc waa gawaaridii waa calaamadii xumaayo daaquudka ahaayo maraykan lahaayo imaaraad lahaayo yuhuud lahay ayu nuuc raayo tawxiid ayaan ka haysannaa maantana bifadlillaah gacantayna ayaan ku jarjarna gacantaynana waa ku gubaynaa farxaddayna maanta lama xisaabi karo waxaan joogaa barta maanta qaniimada lagu soo bandhigay iyo askarta maleeshiyaadka murtadiinta ahaa waxaan u jeedaa qaniimo fara badan ayaan horteeda ugu jeedaa waraaqo fara badan ayaan horteeda u jeedaa oo ku qoran calanka daaquudka ah ee murtadiinta ah ee xasan guurguurte ilmaha dhallinyarada shacabka magaalada muqdisho ka soo waday qalimada ayaa maanta aragnay in lagu soo qabtay degmada ceeldheer iyo maxaabiistii oo ooyinaysa ayaan aragnay maanta waa ku faraxsana insha allahu tacaala ka fudud ayaan sugaynaa middaas aad buu umahadsiyay marwaan kooxda riddada soomaaliya ayaa sheegtay in meydadka ay ka saarayso qabuuraha iskuul buliisiya ee magaalada muqdisho xilli saraakiisha murtadiinta ay sii kordheen dhulboobka ay ka wadaan magaalada caasimadda ah nuur cali warsame awiishayb ayaa warbixinta warkan inoo hayaa kooxda riddada soomaaliya ayaa amar ku bixisay in lasoo fogo oo meydadka ku aasan qubuuraha halka loo yaqaano iskool buliisiya ee magaalada muqdisho shir jiraayid oo ay halkaasi ku qabteen koox culmaa usuu ah oo ka tirsan kooxdii riddada ayay ehelada dadka ku aasan qubuurahaasi ku fareen in ay lafaha kala baxaan bashiir axmed salaad iyo caliwejiis oo ka mid ah culummada riddada ayaa sheegay inay waajib tahay in dhulkaasi laga bixiyo dadka ku aasan iyagoo ku andacoonayaa inay kooxdii riddada u baahan tahay dhulkani ayay xoguhu sheegayaan in kooxdii riddada doonayso in qayb ka mid ah ay ganacsato ka iibiso halka qaybta kalena ay ku wareejin rabto dowladda riddada turkiga ehelada dadka ku aasan qubraha iskool buliisiyo ayaa loo qabtay toban maalin in ay kaga saaraan lafaha in quburaha iskool buliisiya dadka lagu aaso ayaa waxay soo bilaabatay tan iyo xilligii siyaad bare iyo wixii ka horreeyeyba iyadoo la og yahay inay ku aasan yihiin jenaraallo hore oo uu ka mid ahaa jenaraal salaad gabayre iyo xubno sarsare oo ka tirsanaa dowladihii daaquudka ahaa ee soo maray soomaaliya haddaba culamaa u suuga oo aan war lagabashan lahayn ku sheegay qubuuraha korkooda ayaa sida tan u hadlay maadaama ay sidaas tahay waxaa waaye dhulkan hadda maanta aan taagannahay oo dawladdu ay eh, mas-uuliyaddiisa leedahay iyo iyo i- yacni inay iyadu ay dalka ay dadka ugu adeegto sidaa daraaddeed muddo eh, laga joogay lix bilood ka hor ayaa iyo dhowr bilood adigu shan bilood lix bilood ku dhow ayaa wasiirka eh, awqaaftii diinta sheekh muxtaar roobow cali oo runtii eh, nin culamaa oo aad u dadaala nala soo xiriiray culummada uu wargeliyey in dhulkan dan caama maadaama uu yahay maqbarad ay ku jirto si khayri sharci dadka loogu aasay dowladdiina ay dan caama ka yeelan karto sidaa daraaddeed eh, waxaan eh, culamo ahaan aan soo jeedinaynaa in eh, dhammaan dadka amwaaddooda ay meeshaan ku jiraan eheladooda ay ku jiraan dadkooda ay ku jiraan waxaa waajiba marka in dadkan dadkii iska lahay ay la baxaan lafahooda Eh, qadiyada ku saabsan eh, dhulkan oo qubuur ahaan loo isticmaalay oo qubuur ahaan loo isticmaalay ayadoo aan idan dowladeed loo haysanin eh, oo dowladda xaggeeda ah oo dhulkan iyo deegaankan ay dowladdu u baahan tahay Een, qubuuraha iyo dadka dee ku xabaalanna in meel munaasaba eh, maaragtay loo eego oo la geeyo waa shay runtii maaragtay aan xanuunkiisa leh laakiin hadda baahida ee dalka iyo danaha caamka ayaa keenahaya waxaa xusid mudan in laba bilood ka hor sidaan oo kale kooxda riddadu ay amar u soo saartay kaasoo la doonayey in dadka meydadkooda ay kula baxaan ha yeeshee buuqiisa waxaan kaga yimid dhanka dadweynaha ayay ka gaabsatay kooxda riddadu taasoo keentay in xilligan ay soo adeegsato culamaa u suuga maktabka dacwada wilaayada hiiraan ayaa dowladdiina usoo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaanka dhiriyow ee wilaayadaasi cabdulqani maxamed ayaa ka waramaya dowladan oo loogu magac daray sheekh nuur macalin cabdiraxmaan allah ha u naxariiste shicaarkeeduna ahaa kun caaliman aw mutacaliman ayaa waxaa ka faa'iidaystay ragga iyo haweenka muslimaadka ah ee ku dhaqan deegaanka dheriyow ee galbeedka wilaayada hiiraan dowlada oo socotay muddo saddex maalmood ah laguna baranayay duruus kala duwan ayaa waxa ay raggu ku qaateen masjidka jaamica ee deegaanka dheriyow halka gabdhuhuna ay ku qaateen markiska khadiija ah ee deegaankaasi qaar ka mid ah dadkii dowladda ka faa'iidaystay oo isugu jira waxgaradka deegaanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa ka warbixiyey waxyaabihii ay ku qaateen dowladaasi magacayga waxa waaye bashiir maxamed xuseen kana tirsan deegaanka dheriyo odayaashiis ka mid ah haddana waxaan ka mid nahay muxaafadada ceelow Ee, halkan waxaan ka sheegi rabaa dowro oo maalmo yar noo socotay oo diini ah oo ilaahay mahadiisa mujaahidiinta ay maxay eeda noo soo diyaariyeen aan ugu faa'iidaysanay ee, ilaahay diintiisa dowradaas waxay ku socotay saddex walxas oo saddexdoodana diinta islaamka ay ka mid yihiin oyna ku kooban tahayba midda koowaad alislaamu aliimaanu alixsaanu saddexdaasaa maxay ahayd halkaan aan ku barannay ayadoo si fiican noogula faahfaahiyey oo culummada maxay ahayd maktabka dacwada gaar ahaan xaafadada ceelow maxay ahayd halkaan dowrada ay noogu wadeen maalmo kooban oo si fiican aan ugu faa'iidnay doore ayaa nala qabtay saddex maalmood eh ku saabsan doorada dadka culummada magaalada ayaa noo qabtay ilaahay ayaa mahad iskale rag iyo dilcaan iyo haween inta ka dhexaysa baa loo qabtay dooradaas waxay ku saabsan tahay qayaamada axwaalaheeda iyo xijaabka oo sharciga waxaasay ku saabsaneen ilaahay ayaa ku mahadsan nicmatul iimaan ilaahaygiina si ayaa ku mahadsan waxaan muslimiinta ugu ducaynaynaa inuu ilaahay afgaalada jebiye muslimiinta kor ka dhigo ilaahay ayaa ku mahadsan walaalaha anukoo muslimiin iyo muslimaadda meesha nagu kulmi intaana inoo dhamaatay alxamdulilahi rabbi alcaalamiin walaalaha in gacantooda kor allah ka dhigo cadowgooda allah joojoogo cagaha ka hoostooda allah ka yeelo ilaahay mahadiisa alxamdulilah inagu oo qabriga iyo qiyaamaha eh, xasadka iyo waxba ka sheekeynayna jeelka looxo waa lagu dhigtaa daa'in ee baa'e iwaayel dibaraagi wadaa diinta aqaana haddiida aqila daahda waxbaa kaaga diyaada har diintaa islaan dabar wehe daaqsi xoolaale ee diintooda nimankaan gatoo gaalka daba joogo nimankaan ilaahay dartiisan rabin doolar waa goonay ee darba kulol markaa lala dhaxo duurka kala aada dariiqyaha u joogsada ee waranka deeqsiya dalkeena isrig leeyahayna barahana dareemaana ee gaalow baktigaana dugaha loo wara hoos daaqsanaa eeyga iyo darxumada lagu laayaya kuugu firan daa'in ee dowladdaas ku cayoobay galow wax ma dhaanta digiirin ee la dardaara naftaada ee dabaabaad haddaa soo kacso osgaalka soo duuray diyaarada haddaa soo kacsida miiga duulaaya ina lala dagaalamo ayaa diinta noo sheegtay dahartii janaad waxaa helaa ninkii gaal diloo dooxo dowradan uu maktabka dacwada wilaayada hiiraan u qabtay bulshada deegaanka dheriyow ee dhulka ceelow ayaa qayb ka ah dadaalada waxbarasho ee lagu horumarinayo aqoontooda diineed ee bulshada wilaayadaasi mahadsaned cabdulqani mashquul ballaaran oo ku aadan kala iibsiga xoolaha nool ayaa laga dareemaya suuqa degmada hagar ee wilaayada jubbada hoose bashiir muxidiin abu eman ayaa faahfaahinta warkan inoo haya
dulxij waa bisha labaiyo tobanaad ee ugu dambeysa bilaha islaamka waxayna u leedahay muslimiinta caalamka ku nool muhiimad weyn maadaama bishan gudaheeda ay ku jirto waajibaadka sanadlaha ah ee loo yaqaan xajka tobanka maalmood ee ugu horeeya dulxija ayaa ah maalmaha ugu fadli badan ee bishan waxay sidoo kale muslimiinta isku diyaariyaan udxiyada iyada oo maalmo qura ay naga xigto munaasabadda ciidul adxa ciidanna ay caan ku tahay udxiyada dadka muslimiinta ayaa intii awooda waxa ay gutaan dadaalada udxiyada oo ay bixinteeda allaha ugu dhowaadaan sidoo kalena lagu tabantaabiyo dadka maalmahaas aan waxba haysan ama dadka tabaalaysan
يرسم ريا يرسم يرسم يرسم سقال بقول يرسم هل بقول لي سقاشن كروش هل مليون هل مليون يبغى سقاشن كروش هل بقول هل مليون لو بقول كروش سقاشن كروش guuxa iisa waxaanka aad maqashaan waa saylada xoolaha degmada xagar ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose halkaas oo aan dhowaan safar shaqo ku tagay xilli suuqa ay joogeen dad fara badan oo u diyaargaroobayay ciidda carafo iyo udxiyada suuqa degmadan waa mid furan maalin kasta laga soo bilaabo saddex saac oo subaxnimo waxaana lagu iibiyaa noocyada kala duwan ee xoolaha sida geela lo-da iyo ariga qaab naadin ah ayaana lagu kala gataa xoolaha degmadaasi يرسم ريا يرسم يرسم يرسم سقال بقول يرسم هل بقول لي سقاشن كروش هل مليون هل مليون يبغى سقاشن كروش هل بقول هل مليون لو بقول كروش سقاشن كروش تم سقاشن كروش سدح بقول كروش سقاشن كروش أفر بقول كروش جيب كنت كروش أفر بقول لي كنت كروش لو كنت كروش هل فر بقول كنت كروش لحدا يعني مريا لحدا هل مريا لحدا لا ويدي لحدا مر تضبعتين مر سديتين مر سقاشين ما سيحر دم سم بقول عند أمر واي مليون سديت بقول لي كنت كروش هذا مركز ولا بحيكم نستاهل استاهل إلى أمر ريا مركز ولا بحيكم كوده لا جب يا كوده لا ملي سدير بقول لك كنت واحد ما تلي استل استل استل عندي امر استل استل البركه واحد نقا شرو ملي سدير بقول لك كنت ملي سدير بقول لك كنت لا يرسم يرسم يرسم ولا ريبور ساقو ريبور ساقو haddaba waa sidee sicirka saylada xoolaha ee degmadan waxaa arrimahaas iga warmay mid ka mid a dalaaleeda suuqa xoolaha ee degmada xagar bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waxaa la yidhahdaa cabdi xaaji xasan waxaan joognaa degmada xagar sayladda xagar waa iska barwaaqo xoolaha lacag bay leeyihin iib bay leeyihin waynu ku badan yihiin ari lo geel kulli waa la gadaa intaba suuq waa la keenaa carafaha soo dhow korselo carafaha soo dhow waa laga faa'iidaysan hayaa xoolaha waa la kala gadan hayaa hadda bishii carafaha bilaabatay badhaxda ku jirnaa bish carafaha bilaabatay xoolaha hadda maanta buuqa aad maqlaysan waa laga hayaa maasha Allah qiimaha ka waran Qiim- qiimaha ariga heer sare waay waa wanaagsan yihin maxay kala joogaan waxay kala joogaan ariga birimadiisa hore waxay joogtaa laba milyan iyo wax urgida baqayda ee saddex milyan waa gaarayaan Ee, ariga dibaaxa wuxuu joogaa waa laba milyan iyo asagana kale kooso urgida waxay joogaan yaryarka ah urgida yaryarka waxay joogaan milyan iyo shan boqol urgiga dhexdhexaadka ah waxay joogaan ayakana milyan iyo siddeed boqol milyan iyo lix boqol idaha waxay joogaan milyan iyo laba boqol milyan iyo saddex boqol tan abeerta ah waa laba milyan way gaaraysaa iyada mashquulka lamida waxa uu ka jiraa seeladaha xoolaha lagu kala iibsado ee degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose iyadoona si guud muslimiinta ugu diyaargaroobayaan munaasabadda ciiduladxa maamulka islaamiga degmada salagle ee wilaayada jubbada dhexe ayaa dowladdiina usoo gabagabeeyey kawaanleyda ku dhaqan degmadaasi cabdiwaabi maxamed bukhaari iyo warkan inoo haya dowradan diiniga ah oo duruus kala duwan iyo muxaadaraad lagu qaatay socotayna muddo saddex maalmood ah ayuu maamulka islaamiga ah ee degmada salagla u soo xiray ganacsatada suuqa hilibka ee degmadaas kuwaas oo inoo sheegay inay wax badan ka faa'iideen dowradaasi intii ay socotay dowladan loo soo xiray kawaanleyda degmada salagle waxay ku qaateen ciwaano kala duwan sida fadliga barashada cilmiga sharciga fadliga ka qayb qaadashada jihaadka iyo towxiidka ayna u sii dheereed muxaadaraad ka hadlaya in si hufan ay ugu adeegaan bulshada degmada salagle maadaama ay howl muhiima u hayaan markii ay soo idlaatay dowradaasi ayay qaar ka mid ah kawaanlayaashii dowradaasi loo soo xiray la hadleen idaacadda islaamiga andulus waa macalin maxamed maxamuud xasan oo ku sugan degmada saragle ahna nin ka tirsan kawaanlidii saragle dowladana la soo gebagabeeyey maanta saddex noo aheyd waxaan u waabanay alwalaa walbaraa fadlu lcilmi iyo fadl fadlu ljeed waxaan u mahadcelinaynaa marka kuwaad allah subxaana watacaala marka xigtana wilaayada islaamiga ee degmada saragle aniga oo la yidhaaho xukun muslimada carab ahna kawaanleyda degmada saragle dowladana waan qaadanay waxaana ka qaadanay qeybaha hadda la sheegay fadlulcilmi iyo fadluljihaad iyo alwalaa walbaraa si fiican baana u qaadanay saddex maalina waan qaadanay aad iyo aad bayna noo gashay magacayga waa cabdi rako guuliye dowra muddo oo saddex beri ayay noo socotay degmada sarle marka waxaa rumay dowlada markasta noola soo celiyo dowradan loo soo xiray kawaanleyda suuqa degmada salagle ayaa qayb ka ah xamlad dacwadeed uu dhowaan uun ku dhawaaqay maktabka dacwada maamulka islaamiga ah ee degmada salagle taasoo loogu magacdaray siraatul mustaqiim waxaana sidan oo kale horay dowraad diiniya loogu soo xiray ganacsatada ragga ah iyo dilaaleyda ku dhaqan degmada salagle ugu dambeyntiina isku horimaad sababay khasaare nafeed ayaa maleeshiyaad ka wada tirsan ridada ku dhex maray degmada qornyooley ee wilaayada shabeellada hoose cazaam carafaad ayaa warkan inoo hayaa aad buu umahadsan yahay cazaam warbixintaasna waxay u dambeysay warkeena duhurnimo aad kala socoteen idaacadda islaamiga al andalus oad ku mahadsantihiin dhegeysiga warkeena duhurnimo kulanti dambe ayaa inoo ballanah intaa ka horeysa waxaan idinkaga tegaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu